iyo qodobo ay ka mid ahaayeen in marlabaadla ay yido go'aankii uu qaatay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa in dhexdhexaadnimada dowladda soomaaliyeed ay ka qaadatay waddamada sacuudiga iyo imaaraadka uusan macquul ahayn sidoo kalena lagu ayiday dabcan in haddii alla idmo la tago shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ahaa inay dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowladda jubbaland haddaan ku hormarro warbixin dheer kadib markii laisla gorfeeyey warbixin dheerna uu siiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxyaabihii uu kala soo kulmay imaaraadka waxaa ka mid ahaa in dowladda imaaraadka iyo dowladda sacuudiga oan ognahay inay yihiin dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay dowladihii gacanta weyn ka geystay horumarinta iyo dhinaca dhaqaalaha iyo qaabilaadda dadka soomaaliyeed baynay ahayn dowladahaas ayna mudan yihiin in loogu mahadnaqo waxyaabihii intii burburkii sokeeye uu jiray ay gacanta ka siiyeen dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed wasiirada waxay toos u ayideen go'aankii khamiistii lasoo dhaafay ee qaateen golaha wasiirada oo baaqi ka soo yaray madaxweynaha iyo go'aankiisii ee lagu ayidayay maantana ay ku celiyeen inay tahay mid in la taageero mudan haddii alla idmo sidoo kalena shirka lagu baaqay magaalada kismaayo oo dhici doona maalmaha soo socda haddii alla idmana inay wufuud ka qayb gasho madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo goliyaashiisa